Dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah ayaa dhowrkii sane lasoo dhaafay samaysay qorshayaal dib u dejin loogu samaynayo dadka barakacayaasha ah deegaanka Loglow ayaana laga hirgeliyay guryaha xalka waara ah oo dib u dejin loogu sameeyay dad badan oo barakacayaal ku ahaa kaaman ku yaala gudaha magaalada Kismaayo agaasimaha wasaaradda qorshaynta Jubbaland Maxamed Weli oo ka mid ahaa mas'uuliyiin kormeer ku tegay deegaanka Loglow ee dadka dib u dejinta loogu sameeyay ayaa ku baaqay in dadku ay la yimaadaan hal abuur iyo wax soo saar ayna ka faa'iidaystaan webiga Jubba oo ay jiinkiisa degan yihiin waxa uuna intaasi ku daray in dowladda iyo hay'aduhu ay kaalmayn doonaan ciddii hal abuur fiican la timaada dadka waxaa la rabaa in aysan noqonin dal waddankooda qaxooti ku ah waa inay ka baxaan arrinkaas waa in laga guuraa xal waaraan ka hadlaynaa xalka waarana maaha dadka cooshada inay ku jiraan dadka bariis iyo bur iyo sonkor ay bixiyeen dadyow ajaaniba ma aha inay ku tiirsanaadaan dadka waxaa la rabaa soo saar inay u gudbaan baa la rabaa ama beera ha noqoto dalkeenna waa burwaaqo webiyaashii baa la joogaa meeshaan maxaa loo doortay oo looga bedelay goobo badan oo ka tirsan jubbaland ama ka tirsan gobolkan jubbada hoose oon joogno waa meesha ay ku taalo meel istaraatiijiga waaye webigibaa intaan u jirtaan beeraa tabcan kartaan badibaa intaan u jirtaan waa kalluumaysan kartaan xoolihii iyo daaqibaa idinku xeeran ood samaysan kartaan qofka meeshaan jooga ee soomaaliga ee dalkiisa ku nool ma aha barakac inuu ku dhex ahaado asagaa la rabaa halabuur inuu la yimaado waxa uun la samayn kara waa kaalmayn dowladda iyo hay-adaha sabood yar baan samayn karnaa laakiin qofka hadduusan rabin barakac inuu ka baxo lagama saari karaayo adiga mindsetka waxaa la rabaa maskixiya inaad u diyaarsanaato barakac inaad ka baxdo wax yar ood beerato oo beer eh ayaa kaaga fiican wax laguu keeno oo gacan bila'aadan lagugu qoodiyo soo ma taa waxaa la rabaa marka waxa aan ka duulayno oo isla qaadanayna inay noqoto oo dhammaanteen aan ku wada tiirsanaano oo habfikir noocaas aan wada samayno tiimamka howlahan u qaabilsan iyo waaxaha durable solutionka ee wasaaradda qorsheynta iyo howlaha guud iyo waxaan codsanaynaa arrinkan wacyigelin in laga sameeyey idinkoo kaashanaya hay-adda qaxootiyada iyo barakaca jubbaland wacyigelin waa in la sameeyaa dad badan waxaa jiro magaalada gudaheeda degan oo cooshada halkan ku leh wax la aqbali karana maaha sax ma ah guri baad magaalada ku leedahay halkaana coosh baad ku leedahay fikirkaadu muxuu yahay fikirkaadu waxaa waaya inaad xagga xaggaba ku noolaato oo dadka masaakiinta wixii loogu talagalay mararka qaar si xaq darre xataad ku qaadan karaysa saxna ma ah waxaan rabnaa mindsetka noocaas in laga guuro weliba waxaan ka rabnaa hay-adda barakacayaasha verification aad samaysaan baa la rabaa caddaymo qof guri magaalada ku leh ee dabaq ama guri dhagaxe u dhisan yahay oo halkan cooshad ku leh sax ma ah wax la aqbali kara ma ah harka inaan ka gudubnaan rabnaa dalkeenna waa burwaaqo dalkeenna waa hodan ma aha dadkeenna dalkooda inay barakacyaal ku ahaadaan arrinkaa inaan soo afjarnaan rabnaa annaga inaan usii advocate garayno oon u loobi garayno oon ka shaqayno oo qorsho saxa uu nala noqdo sax ma aha marka waxaan codsanaynaa qof magaalada guri ku leh luglow barakac ku ah sax ma aha taa waxaa la rabaa inaan ka guurno guryahan la dhisaayo oo xalka waare eh dadka xaqa u leh baa la rabaa inay helaan insha allah taasna waxaa la rabaa ka dowlad ahaan inaan ka shaqayno marka mar labaad waxaan u mahadcelinayaa tiimka i o m ojinga iyo cabdifataax iyo tiimkooda oo runtii committer u eh barnaamijkan ama doolow ha ka socdo ama dhobley ha ka socdo ama kismaayo ha ka socdo runtii waktigooda u huraayo maalinka hadda saxaad saddexaad martida noo ee maalmo ka hore doolow joogay arrinkan waxaan codsanaynaa in lasii dhiirigeliyo laga wada shaqeeya annagana ka dowlad ahaan contribution guryaha xalka waara ah ee deegaanka luglow ayaa intooda badan la dejiyey dad barakacayaala oo laga raray gudaha magaalada kismaayo waxaana dadkaasi lagu booriyey in ay hal abuur iyo wax soo saar sameeyaan beddelkii ay hay-adaha wax ka sugi lahaayeen